وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ۖ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ۖ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alxujuraat aayaddan iyo aayadda ka dambayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga warramayaa haddii dadka mu'miniinta ah oo muslimiinta ah dagaal uu dhexdooda dhaco in laga doonayo awliyaa'ul umuurka in ay arrintaa ay soo dhex galaan oo dadkaas ay islaax dhexdooda dhigaan oo cadli ay ku heshiisiiyaan haddii ay middood aqbasho tan kalena diiddo awliyaa'ul umuurka dadka muslimiinta madaxda u ihi inay xukumka ilaahay ku soo celiyaan oo la dagaalamaan ayaa la farayaa hadday soo noqdaan inaanan dib loo raacin ee markaa kabacdina cadli lagu maaragtay lagu kala xukumo oo diinka ilaahay lagu dhaqo ayuu rabbi uga warramayaa waana lays-amriyo dadka mu'miniinta buu allah amrayaa wuxuu leeyahay muminiinta muslimiinta unbaa walaalo ahe dhexdooda labada qof oo allah rumaysan shayddaanku xumaan uu dhexdooda yeelay heshiisiiya baa la leeyahay arrintaas ayaan arkaynaa wain taa'ifataani wain iqtatala hadday dagaalamaan taa'ifataani laba kooxood oo min almu'miniina mu'miniintii ka mid ah dadkii muslimiintu allahi rasuulkiisa rumeeyey ka mid ah iqtataluu hadday dagaalamaan fa aslixuu heshiisiiyo wanaajiya baynahumaa dhexdooda wixii ahaa wixii xumaaday hagaajiya yacni islaaxiya oo heshiisiiya baa loo jeedaa haddii marka heshiiska midda ay aqbasho tan kale ay diiddo allah wuxuu leeyahay fa in baqad haddii ay gardarooto oo gardarro ay la timaado ixdaahumaa labadii taa'ifo midkood labadii kooxood middood cala alukhraa tan kale ay ku gardarooto oo ay dulmiso gardarro la timaado sulxigii iyo heshiiska ay diiddo faqaatiluu la dagaalama mu'miniinta awliyaa'ul umuurkii baa lala hadlayaa allatii taa'ifadii iyo kooxdii tabqii gardarootay oo gardarrada la timid la dagaalama xataa tafii'a ilaa ay ka soo noqoto oy uga soo laabato ilaa amriillaahi allaah amarkiisa ilaa ay uga soo noqoto la dagaalama fa in faa'ad haddii ay soo noqoto marka oo amarkii allah ay u soo laabato kooxdii dulmiga samaynaysay allah wuxuu leeyahay fa aslixuu islaaxiya oo wanaajiya baynahumaa labadii taa'ifoo dirirtay dhexdoodii heshiisiiya bilcadli cadaalad ku heshiisiiya cadli ku heshiisiiya wa aqsituu cadaalad sameeya oo cadli u fala jawr iyo dulmi ha samaynina waa tii idinka aad la dagaalanteen ha orhannina ee cadaalad u sameeya weeyaan inna allaha alleh yuxibbu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeyaoo cuduusha ah caadiliinta ahoo xukumkooda cadaaladda ku sameeyo cidda ay madaxda u yihiinna cadaalad u sameeyo kuwaa ayuu rabbi jecel yahay subxaanahu wa tacaala innama almu'minuuna mu'miniinta unbaa ikhwatun walaalo ah ayaga unbaa walaalo ah walaalnimada dhabta ihi waa ukhuwatu liimaan iimaanka yacni maaragtay lagu walaaloobo taa ayaa walaalnimada dhabta ahay weeyaan ee fa aslixuu hagaajiya bayna akhawaykum oo islaaxiyo heshiisiiya wey wixii xumaaday dhexdooda oo shayddaanka uu halleeyey hagaajiya bayna akhawaykum labadiinna walaalaha hee dagaalamay heshiisiiya oo cadli ku heshiisiiya weeyaan waattaqu llaaha allana ka cabsada oo waxaad uga baqdaan inaad jowr samaysaan ama cadaalad aad samayn weydaan ilaahay uga baqa subxaana wa tacaala lacallakum waxaad mudan tihiin ama lacallakum waxaa la arkaa turxamuuna in laydiin naxariisto in laydiin naxariisto darteed u sameeya taqwada ilaahay alla kabaqidda la imaada cadaaladii iyo islaaxiina walaalihiin islaaxiya weeyaan aayaddaa marka sababta ay ku soo degtay markay mufasiriintu ka warramayaan waxay yidhaahdaan xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim saxiixenkooda ay ku soo saareen wakadalika imaamu axmed fii musnadihi oo ku soo saaray xadiidu anas ibni malik radia allaahu canhu ayaa anas baa wuxuu leeyahay qiila lilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebigaa waxaa loo yidhi low atayta cabdallaahi bni ubay haddaa u tegi lahayd cabdulaahi bni ubay oo maaragtay soo ziyaaran lahayd way fiicnaan lahayd maxaa yeelay ra'iisu qowmin buu ahaa oo qoladiisabuu nin madaxa u ahaayo oday ahaa weeyaan haddii aad soo ziyaaran lahayd way wanaagsanaan lahayd nebiga warkiiba wuu yeelay wuxuu leeyahay anas faintalaqa ilayhi nabiyu sala allahu calayh waali wasalam warakiba ximaara nebiga dameer buu fuulay gurigii cabdulaahi ibnu ubaya ou deganaa ayuu aaday inuu soo siyaarto waintalaqa almuslimuuna yamshuuna saxaabadiina qaar baa raacay muslimiintii nebigay raaceen ayagoo lugaynaya maxaa yeele dhulka dhul wuxuu ahaa dhul carasaylo la yidhaahdo ahaa oo carrada dhanaanka ah ayay ahayd weeyaan markuu nebigu tegey calayhi salaatu wasalaam oo cabdulaahi bnu ubay oo uu tegey ayuu aflagaada nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu soo siyaartay buu aflagaadeeyey wuxuu ku yidhi ilayka cannii fawallaahi laqad aadaanii riixu ximaarik riixu ximaarik wuxuu yidhi iga fogow nebigu ku jeedaa dameerkaada urkiisaa idhibaye or dameerkaa saarantaa idhibaye iga fogow buu ku yidhi arrintii markuu yidhi saxaabadii rag ka mida ayaa arrintaa ka xanaaqay oo ka carooday nin ansaartii nebiga ka mid ahaa wuxuu ku yidhi wallaahi la ximaaru rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam atyabu riixan minka buu yidhi dameerka nebiga kaa udeeg badan buu yidhi adiga kaana caraf badan buu yidhi hadalkaasuu ku yidhi markuu saa yidhiba cabdulaahi bnu ubayna dad kaleo kooxdiisii u caroodeen saxaabigiina rag kalea la saftay meeshiibay marka waxay bilaabeen dagaal inuu ka bilowdo oo isdilaan markii dagaalkii oy maaragtay yacnii ay isla dhaceen ulihii iyo gacanta iyo kablusku tuura iyo markii arrintaa ay gaartay ayuu allah subxaana wa tacaala aayaddan soo dejiyey oo dadka lagu kala saarayo sababtaas ayay maaragtay mufasiriintu ay sheegaan weeyaan sababkaasi kusoo degtay dhaa waxay doontaba ha ahaato sababta ama tan ha noqoto ama kayrkeed ha noqotee aayaddu waxay ka warramaysaa haddii laba kooxoo muslimiin ah ay dagaalamaan yacnii laba qabiilaa dirirtay laba xisbi baa dagaalamtay muslimiin baa laba kooxood baa dagaalamay waxaa lala hadlaya dadka awliyaa'ul umuurka ah dadka madaxda muslimiinta u ah inay arrintan soo dhexgalaan oo heshiisiiyaan qoladii heshiiska diiddo inay la dagaalamaan ilaa xukumka ilaahay iyo cadaaladda ay u soo noqdaan in la kala xukumo ay aqbalaan haddii ay aqbalaan haddii ay aqbalaan wax loo raacan maayo waa taa weeyaan waxaa la mida oo aayaddu ay ka warramaysaa qolo la yidhaahdo albuqaat la yidhaahdo dadka buqaada la yidhaahdo waa qolada koox baa maalan ninka muslimiinta madaxda u ahi dadka muslimiinta qofka madaxda u ahe madaxweynahoodiia bay ku kacayaan qoladaasna buqaada la yidhaha waa qolo showka leh oo awood leh weeyaan guruub is-arursaday oo jabhad noqday oo xoog leh yaa waxay rabaan taacadii ninka madaxda muslimiinta madaxda u ahaa taacadiisii bay ka baxeen daacadiisa markay ka baxaan ayaga oo ta'wiil sheeganaya waxay ta'wiilsanayaanay leeyihiin imaa inuu yahay ninka waa daalim jawr buu sameeyaa dulmi buu sameeyaa bay leeyihiin ama waxayba ku tuhmayaan kufri bay ku tuhmayaan laakiin waa tuhune wax cad ma aha sideedaba waxaad og tihiin caqiidada ahlu sunna dadka ahlu sunnaha madhabkooda ay ku tagaan waxa weeye ninka muslimiinta madax u noqdaa haddii uu jaa'ir yahay xataa oo cadaaladdarro uu samaynayo oo dadka uu dulminayo marba hadduusan gaal ahayn inaanan lagu bixi karin lana dagaalami karin asalku waa sidaas weeyaan ama dulmi ha sameeyo joor ha sameeyo marna lama ogolo in lagu kaco maxaa yeelay waxaa loo diido arintaasi waxa weeye markii lagu kaco jawrkiisa hadduusan kaafir ahayn hadduusan kufrinin oo kufri bawaaxa uusan la imaanin sababtu waxa weye loo diidayo mafsado ka weynaa imaanayso mafsado ka weynin badan markii ninkaa lala diriro oo asaguna dagaalamo ila dowladdu waa xoog buu leeyahay waxa maanta caalamka ka socdoo kale waxa waaye mujtamacii iyo amnigiibaa faraha ka baxay jiritaankii ummadaasoo dhan baa baaba'ayso yacni dadka dad barakacay wax dhintay wax la laayay wax cararay wax dhaawacmay shidda iyo balaaya imaanaysa weeyaan marka sidaa darteed marna lama ogola walidaalika ayay culummadu waxay soo guuriyaan ijmaac inay tahay taxriim inuu xaaraam yahay imaamka jaa'irka ah ee daalimkaah oon kaafirka ahayn ee muslimka inaana lagu kici karin waa ijmaac culummada in badana soo guuriso sheikhulislaam ibnu taymiya soo guuriyo kitaabkiisa minhaaj sunna waxaa soo guuriya alimaam nawowi kitaabkiisa sharxu saxiix muslim culummadoo dhan baa ijmaacain badan culummada ka mida ijmaaca soo guuriso weyan marka in qoladaas buqaada ah marka ay ninkaas xaakimkaahee jowrka ay ku tuhmayaan ay ku kacaan qoladaas buqaad baa loo yaqaana kuwaasoo kalena qofka madaxda ah ee muslimiinta madaxda u ihi waa inuu la dagaalamaa ilaa xukunkiisa uu ku soo celiyo waa loo ogolaya yacni qitaalu lbuqaat baa la yidhaahdaa kutubtana waa lagu wada qoraa waa lain xukunkiisa uu ku soo celiyo xaqu u leeyahay imaamka inuu la dagaalamo marka qoladaas ama buqaada ha noqdeen ama laba qoloo dirirtay ha noqotee aayaddu arrinkaas ayay ka warramaysaa weeyaan wain taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu haddii laba kooxood wain taa'ifataani yacni wain iqtatala taa'ifataani wey laba kooxood hadday dagaalamaan oo min almu'miniina mu'miniintii ka mida iqtataluu ay dagaalamaan wuxuu allah leeyahay marka ugu horrayso fa aslixuu baynahuma heshiisiiya dhexdooda dadka walaalaha ee dagaalamay wixii ka xumaaday ha la hagaajiyo taasaa la rabaa marka ugu horrayso waa in dulmigay sheeganayeen nimankan iyo jawrkay sheeganayeen iyo cadaaladdarradii waa inuu imaamkii ninkii madaxda ah uu zuuliyo oo yidhaahda dulmigii waa lidinka dayni yacnii hadday buqaad yihiin dadkii kale soo ma aha qofba qofka kale inuu insaaf u sameeyo oo islaax dhexdooda uu galo ayaa la rabaa weeyaan hadday marka diiddo fa in baqat ixdaahumaa middood haddii ay gardarooto cala alukhraa tan kale ay ku gardarooto oo ay dulmiso markii la islaaxiyo dabadeed ay diiddo sulxigii faqaatiluu la dagaalama allatii tii tabqii gardarootay oo dulmiga samaysay awliyaa lumuurkii baa lala hadlay idinkana la dagaalama xataa tafii'a ilaa ay uga soo laabato ilaa amrillaahi alla amarkiisa ay uga soo noqoto fa in faa'at haddii ay soo noqoto oo amarka ilaahay ay u soo noqoto yani fain faa'at ilaa amri illaahi wey sulxiga ay aqbasho faaslixuu baynahuma bilcadl faaslixuu islaaxiyo heshiisiiya baynahumaa dhexdooda bilcadli cadaalad ku heshiisiiya buu allah subxaana wa tacaala leeyaha wey aayaddaa marka waxaa la leeyahay waxaa laga qaadanaya dadka ayagoo muslimiina inuu dagaal ka dhex dhici karo hadday dagaalamaan ayagoo muslimiina ay dagaalamaanoo shaydaan isku diro waa kufaar lama odhanayo maxaa yeele waa macsiyo waay qatliga iyo dagaalku waa macsiyo wey macaasidana dadka ahlu sunnaha kuma maaragtay kuma gaalaysiiyaan dadka hadduusan macsiyada xalaalaysan laakiin hadduu macsida xalaalaysto waa ku gaaloobaya diinka uga baxaya laakiin hadduusan xalaalaysan mujarad macsiya ay tahay macaasida dadka laguma gaalaysiiyo dadka macaasida dadka ku gaalaysiiyo oo hadduu zaani zina la yimaado saariq hadduu sariqo la yimaado qaatil hadduu qatli la yimaado waa kaafir dadka yidhaahdo waxa weye waa dadka ahlubidaca ah sida khawaarijta iyo kuwii raacay oo muctasiladii waxa la midka ah afkaartoodaas qof wata weeyaan imaa inuu khaariji yahay oo khawaarijta arrinta qabto wa imaa muctasili inuu yahay waa dadkaas acmaasha macaasida dadka ku gaalaysiiyo ama ahlu sunnuhu dadka kuma gaalaysiiyaan weeyaan aayaddan marka ibnu jariir atabari raximahullahu yacnii laba riwaayo buu leeyahay riwaayo wuxuu ka warinayaa cabdulaahi bni cabbaas riwaayada kaleetana wuxuu ka warinayaa yani maaragtay cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam ayuu ka warinayaa riwaayada hore oo cabdulaahi bni cabbaas aayaddaa marka uu ibnu jariir itabari uu ka soo guuriyo wuxuu leeyahay faina allaha subxaanahu amara nabiya sala allahu calayh ali wasalam walmu'miniin allah wuxuu amray nebiga iyo dadka mu'miniinta ahaa id iqtatala taa'ifataani min almu'miniin laba kooxoo mu'miniinta ka midii hadday dagaalamaan an yadcuuhum ilaa xukmi illaahi inuu mu'miniintii iyo imaamkoodii ou ugu yeenebiga iyo mu'miniintii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintii inay ugu yeeraan labadaa qolo yacni xukumka ilaahay inay ugu yeeraan markaa wayansifa bacdahum min bacdin qaarkood qaarka kale cadaalada ugu sameeyo kala saaro ou kala xukumo fain ajaabuu xakama fiihim bikitaab illaah xataa yansifa almadluuma min aaalimi haddii ay aqbalaan oo labadii taa'ifaba xukumka ilaahay ay aqbalaan markii loo soo jeediyo wuxuu ku kala xukumaya kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ilaa kan daalimka ahaa madluumkii la dulmiye looga gargaaro madluumkaa loo gargaari daalimkii baa looga gargaaraya weyaan markaasuu wuxuu yidhi cabdulaahi bni cabbaas ba hadalka wato wuxuu leeyahay faman abaa minhum labadaa taa'ifo mid ka midii haddii ay diiddo middood ay diiddo an yujiiba inuu ajiibo oo xukumka ilaahay ou aqbala hadduu diido fa huwa baaqi waxaa magacaasaa la siinaya waa baaqi baa la leeyahay mar hadduu baaqi noqdo wuxuu yidhi fa xaqun calaa imaami almu'miniina mu'miniinta qofka madaxda u ahay madaxweynahooda ihi waxaa waajib ku ah an yujaahidahum wayuqaatilahum inuu ku jihaado oo la dagaalamo xataa yafii'uu ilaa amri illaah ilaa amarka ilaahay ay u soo noqdaan wayuqiruu bixukmi illaahi alla xukumkiisana ay qiraan ilaa jawkadoodii inta la jebiyo amarka ilaahay ay u hoggaansamaan ayaa lala dagaalamayaa weeyaan qoladaas waxa weye waa riwaayada cabdulaahi bni cabbaas ibni jariir itabari uu ka soo guurinayo riwaayada cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam iyadana sidoo kale unbuu wuxuu leeyahay imaamka muslimiinta weeye qofka la dagaalami karo laba qabiilo markay diriraan qabiilo kale inay tidhaahdo aan iskugu tagnaa ilaaha yidhi fitna kasii dhalanayso looma jeedataa dadka lala hadlay waa awliyaa lumuurka wey lanna cabdulahi bni cabbaas muxuu yidhi fa xaqun calaa imaami lmu'miniina mu'miniinta madaxda axadka u ihi oo imaamkooda ah waxa waajib ku ah an yujaahidahum wa yuqaatilahum inuu asagu la dagaalamo cidduu doonaba ha kaxaysta asaga cidduu doona ha wato weeyaan riwaayada kale wuxuu leeyahay cabdiraxmaan bni zayd bni aslam hada amrun min allahi amara bihi lwulaata ka hay'ati ma takuunu alcusbatu bayna almuslimiin waa amar ilaahay subxaana wa tacaala oo amraya dadka madaxda ah wulaata lumuurka si muslimiinta wadajirkooda oo u socdo ay dad wadajiro u noqdaan markaasuu yidhi waamarahum an yuslixuu baynahuma wuxuu allaah amray awliyaa lumuurkii labadii dirirtay inay heshiisiiyaan fain abow haddii ay diidaan fain abow hadday diidaan qaatala alfi'ata albaaqiya xataa tarjica ilaa amri illah qole hadday diiddo qolada diiddow la dagaalamaya ilaa amarka ilaahay subxaana wa tacala ay kaga soo noqdaan faidaa rajacat aslaxuu baynahuma hadday soo noqdaan waa islaaxinaya waa la heshiisiinay weeyaan markaasuu wuxuu yidhi waahbarahum wuxuu u sheegay ana almu'miniina ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum markaasuu wuxuu yidhi hadalka asagoo soo sii wataa qaala walaa yuqaatilu alfi'ata albaaqiyata ila alimaamu yani hadalkaasuu yidhi alfi'at albaaqiya qoladaas yacni dulmiga la timid yay tahay cidda la dagaalamayso cid la diriri kartaa ma jiro ilaa madaxweynaha muslimiinta mooye qof kale oo la dagaalami kartaahi ma jiro weyaan walidaalika imaamu alqurtubi isagana wuxuu ku warinaya fii tafsiirihi markuu arrintan ka warramayo masaa'il fara badan buu mas'aladan uga warramaa marka mas'alada toddobaadba wuxuu leeyahay ida kharajat cala alimaami alcadli khaarijatun baaqiyatun walaa xujata laha haddii imaamka caadilka ahi ay ku kacdo qolo aan waxay xuja haystaan la arag ay la dagaallamaanoo jabhad ku noqdaan شرط ماها عادلك حتى وإن كان جائرا جائر بالظالم بها النغضو والله مدويا قاتلكم الإمام بالمسلمين مؤمنين يعني إمامك مسلمين تا أيا أسقوا وته مسلمين لما أنتوا أسقوا وته كل در يابولي قاتلكم الإمام بالمسلمين كافة مسلمين لما أنتوا أسقوا وته قلاص لا دقالميا جبهة كل نقطوية أو من فيه كفاية أما قلح أود له وذنكر عيدا أو هيستو وأود له اسكد عين كرتو طاعد كسو علين كرتو أيو كل دقالميا ويدعوهم قبل ذلك انتوا سلد ديرين وصن دقالك كقادين وإنه أغيره إلى الطاعة والدخول في الجماعة إنه أقبلان طاعة لي مادان وطاعة سي أقبلان جماعة المسلمين إنه كسوا نقضانه أي سن دد مارت بغاد أهو قون أبحو إنه سن نقونين فإن أبوا هدي ديدان من الرجوع والصلح هدي إنه سور نقضان إيهشيسك منا أي ديدان قوتلوا ولا لدقال لما يابوين ولا يقتل markii lala diriro dagaalkooda dagaalka gaalada waa ka duwan yahay ma ahan kufaar ma aha gaalnimo loola dirirma laana waa muslimiin wey wuxuu leeyahay walaa yuqtalu asiiruhum kooda la soo qafaasho markii lala dagaalamo la dili maayo lama ogolo in la dilo walaa yutbacu mudbiruhum mudbiruhum kooda cararo la cayrsan maayo بينما قال كلا عيرسنيو لكن اسغل لما عيرسن كره لما دب اوردي كره ولا يذفف على جريحه كود لا داوعو لا اسمر راسين كره لما اوغل ان اسراعيو ولا دوينيا ما ارتلا او كبكسود ولا تصبى ذراريهم عرورتودنا iyo haweenkoodana lama soo qafaalan karo waa muslimiin wey lama ogolo in la adoonsado la soo qafaasho looma ogolo weeyaan walaa amwaalahum maalkoodana lama ogolo wey in la qaato qaniimo waa in la yiraahdo xoolahooda sax ma aha weeyaan marka dhaqankaas ay leeyihiin ayaa dadka lagu la mucaamaloonaya weeyaan haday soo noqdaan marka Allah wuxuu leeyahay fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil 'adl adaalad marka haday soo noqdaan ku heshiisiya baan leeyahay wa aqsitu adaalad sameeya oo 'adl la imaan aqsada marka tiraahdo ficilkaasi oo aad afar xaraf ka keento min aqsada oo rubaaciya bimaana 'adala baa loo jeedaa فلان أقصد فلان هذا تراهضه وبمعنى عدل بالوجيدا أما هذا بمعنى قصد أو ثلاثي أكاكين تصدح حرفة قصد او صد حرف هدا ككنتو وبمعنى جار ظلم بو سميه وجور ايو ليمد بين قنيسا هذا فعل كو رباعي من اقصد بو كيمد ويا واقصدوا عداله سميه او عدل اسميه محايل ان الله الله يحب وجعل يحي المقسطين كو عداله سميه يعني او نفتودن عدالة كسميو حكمك اي ريديان عدالة كسميو ددك اي مدخده او يهين عدالة او سميا كواس ربي واجعليه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى واجعل ياي سيده نبينا با او نو شيغي حديث امام النسائي في سننه او كورينايو oo Abdullah ibn Amr ibn Aasim uu ka warinayo nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam al-muqsituna 'inda Allah yawm al-qiyamah 'ala manabir min nurin 'ala yamin al-'arsh dadka cadaalada sameeyo dadka inta madax u noqdo ama qudaada ah ama madaxda noqda ee raciyadooda cadaalad u sameeyo الله أكتيس مركي قيامها تقان وحي إليه من بريال بيليه منابر إليه أو أيها النور أه أي إليه أو عرشي قدنك يسميليك جرته على يمين العرش أي إلهي جاية منابر تاسال صار يا إليه ويا مركاز النبي فسر واكو وكواسي الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا وذاتك عدالة كسمي حكم كوذا cadaalada u sameeyay ahalkooda cadaalada u sameeyay cid alla cid ay madax u yihiin oo dhanba cadaalada u sameeyo waa kuwaas buu maartay Allah subhanahu wa ta'ala yaani xadiidkaas nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ku tilmaamay weeyaan marka waa darajo weyn weey marka qofku cadaalad sameeyo ilaahay agtiisa darajo weyn buu ku leeyahay weeyaan إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون مؤمنين إخوة أيقا ولا لأه أيقا أمبا ولا لأه إنما بالقليو أداة حصرنا لإرهدا أخوة ضمب وحيكو كوبانتهي مؤمنين تأمبيكو كوبانتهي ويا مؤمنين تكليها ولا لأه أرنتاسنا يعني markay culimadu fasirayaan waxay leeyihiin Sheikh Maxamed Al-Amin Shinqiti rahimahullah markuu fasirayo wuxuu leeyahay ukhuwadan loo jeedaa waatee walaalnimada waatee hadhihi al-ukhuwa allati athbata Allah jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karimati lil-mu'minina waxa way lil-mu'minina ba'dihim lil-ba'd li-ba'd الله أخوذان أو أسغي آيات دحليد أو كسغيو مؤمنين تقاركوت قارك كالإني ولا ليهن أو أسغاهي وحوليه هي أخوة الدين للنسب ولا لماذا حق الدين كوي أمد وضد لشضاه معها محايل النسبك حدين لبدي موت لو كلا قاتان ولا لماذا دواقو أضي سماها مسلم أو نقضة كالكلان قال نقضة ولا لماذا أدونك كو أكتاي مسعون يسو أدونك دحدي سين اسكو دحلينين لبدا وضالها منا قال وياي كمسلم كان دحل مايو قال كنا دحل مايو وياي آه الإمام القرطبي وحوليه وأخوة وحوليه أخوة الدين أثبت من أخوة النسب ولا لماذا حق دينك ويكحوق نما بدنتها ويكأدكتها وينكسب ناشا بدنتها ولا لماذا حق النسب كأهوية محايا لي فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين walaalnimada nasabka ahi diinka markii lagu kala tago way go'daa oo mid soconaysa maaha وقوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب لكن ولا لماذا دينك ويجريسا نسب كودي هكرا تكسنادو لما جنسي هنقدين مربع هدي ولا مسلمين يهين ويجريسا ولا لماذا يديوه ولذلك وحوليه شيخ ناصر السعدي استقنا وحقرنا يا مركو آيدا فسيري هذا عقد عقده الله بين المؤمنين وعقدي iyo maaragtay Allah xiray muuminiinta dhaxdooda arin uu ku xiray weeyo oo aqdi ah iyo maaragtay oo heshiisiin oo ka dhigay weeyo annahu idha wujida min ay shakhs hadii la helo qof kastaaba kana fi mashriq al-ard wa magharibiha wa maghribiha yani qof kunol kana fi mashriq al-ard wa maghribiha yani qof hadii la helo bari ku nool iyo mid galbeedba ku nool haddii laga helo aliimaanu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir hadduu iimaankaas uu la yimaado allah iyo rusushiisa iyo kutubtiisa iyo malaa'igta yowma alaakhiro mid rumaysan uu yahay fainahu akhun lilmu'mini waa walaal oo walaalkiisa kaleeto mu'minkaaba walaal u yahay weeyaan أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون ما يكرهون لأنفسهم ولا لما واجبين يسو إنه ذاتك مؤمنين تا وحي نفتوذ أجعلهم ولا له أجعلانا وحي نفتوذ أنعليين ولا له إنه أنعان يعني أخوة لو جيد أخوة الدين هو. mid nasab ka hima ahwe ayaga umba walaala ahwe nabigeena kaleey salatu wasalaam jasad waahid uu ka cabiray mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'adufihim mathalul jasadi hal jir oo kala buu lamid yahay idha ishtaka minhu udun tadaa lahu sa'irul jasad bil huma wa sar yani haduu jirka qayb kamida ay xanuunsato inta kale way la soo jeedaa mu'miniintuna sidaas oo kale tawaya iimaankaas way wax walaalayo weeyaan innamal mu'minuna mu'miniintii إخوة ولا لوي فأصلحوا هشيسية بين, بين أخويكم ولا لهم تحذو ذي هشيسية وشيطانك أو مارتي تحذو ذا اللي وحكوها اللي هشيسية برب لي إصلاحية واتقوا الله ألنا كعب صدقوا وحادوا ببقلان يعني وحو إذن أمري أو إصلاح بين الناس عدالتنا أولتي مادان أو ضدك هشيسيسان ودن جور سمينين لعلكم ترحمون إلا إذن حريست درتي أي سدا أيليسان ويا يا أيها الذين آمنوا لا يسهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وآيدي أفراد ذاتك مؤمنين تا صفة الإيمان لو قلنا ديني لو قلنا واقعي يا أيها, يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك يسر ميو لا يسخر يوسن جيس جيسين قوم رك من قوم رك ليين كجيس جيسين وين حقر عسى وحل أركا أن يكونوا إني أهادان كوا لغو جيس جيسيو المهزوء بهم كوا لغو جيس جيسياه إني نقضان خيرا كوا خير بدن وناك بدن منهم كوا هاجئين تهو جيس جيسيو أي كخير بدنهم بالأركا ولا نساء حوين يين جيس جيسين min nisaa'in haweenkale yaynan ku jeesjeesin oynan xaqirinaysan liidin casaa waxaa la arkaa an yakunna inay ahaadaan haweenkii lagu jeesjeesayey khayran kuwa wanaag badan oo khayr badan minhunna kuwa jeesjeesaya ay ka khayr badan yihiin baa la arkaa walaa talmisuu ha ceebaynina anfusakum naftiinna ha ceebaynina lamsi ha ku samaynina yacni ha la imaananina naftiinnina ceebaysaan iska ilaaliya walaa tanaabasuu ha iskugu yeerina ha iskugu wicina bilalqaabi naynaasaha xunxunka ah ha isugu yeerina naynaasta xunka ihi ha iskugu wicinina baa laleeyahy oo qaarkiin qaarka kaliyousan ugu yeerin bi'sa lismu lfusuuqu bi'sa waxaa xumaaday alismu lfusuuqu isimkii magacii faasiqnimada lahaa sheegitaankiisa qofka mu'minka lagu sheego ayaa xumaaday bacda aliimaani markuu alla rumeeyey dabadeed in lagu sheego magac faasiq ayaa shay xun ah weeyaan waman lam yatub axadka aanan ka soo laabanin arrintaas waxyaalaha laga reebay oo xunxunkaa qofka aanan ka joogsanin dadka aanan ka istaagin fa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga addaalimuuna kuwa naftooda dulmiyey ah oo amarka ilaahay inay diideen amaryacni naftooda ku dulmiyey weeyaan aayaddan waxa weeye allah subxaana wa tacaala mujtamaca muslimka ahee akhlaaqdooda in la tahiro la rabo ayuu waxyaalo akhlaaq xunxun ay samayn jireen iyo dhaqamo xunxun ayuu rabbi kaga reebaya tan koobaad waxa weeye waxa la yidhaahdo yani alistiskhaaru sukhriyada waxa la yidhaahdo qofka inuu qofka kaloo muslimkaa walaalkii ou liido ayaa laga ilaalinaya taa waa midda koobaad wey tan labaad waxa weeye lamsiga oo ceebaynta qofka qofka inuu ceebeeyo oo cuyuubtiisa ou tatabuco raarraadiyo midda saddexaad waxa weeye atanaabusu bilalqaab naynaasaha xunxunka in layskugu yeero marka istiskhaarka iyo sukhriyada marna waxa weeye waa waxay ka timaadaa aslan haddaa aragto istiskhaar qof muslima qof liidaayo oo qiimihiisa maaragta nusqaaminaya qadarkiisa waa qof ou kibir ku jiro wey axdan kibir ku jirin kama yimaado maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu kibirka noo sharxayey wuxuu ku tilmaamay bataru lxaqi wa ramdu nnaas xaqa oo laiska weynayo lagu qooqo oo la diido iyo dadka oo la xaqiro marka qof dadka xaqiraya markaad aragto waxa ka keenay taxqiirka waa kibir wey waa isla weynin weeyaan arrintaas ayaa ka keentay weye marka marna istiskhaarka iyo sukhriyada lama ogola waa shay mamnuuca waana dhaca oo maal bani aadamku waxaad arkaysaa ninka haddii xoolo ilaahay siiyo waxaa dhici karta qofka aan xoolaha lahayne faqiirka inuu liido waa dhacdaa waa nooc xun wey waana laka reebaysa ka xun wey maxaa yeele xoolahan adiga shalay ma aadan haysan ilaahay baa ku siiyey kanna ilaahay subxaana watacaala baa maaragtay xikmadiisa uga joojiyey berri buu xoolaha siin karaa ilaahay subxaana watacaala adigana xoolaha kaa qaadi karaa berrito marka sabab aa ku kibirtaba meeshii ma yaallo waxaa dhacayso qofka awoodda leh ee qawiga midka daciifka inuu xaqiro ou liido wax tabar daranoo maarata aan awood lahayn inuu u arko saa u liido waxaa dhici karta istisaarku ka imaan kara qofka ilaahay owlaad ou siiyo iyo qofka caqiimka laga dhigay aanan dhalin inuu liido yidhaah hebel waa ma dhale ama waa ma dhasho yacni uu ku liido owlaadda asaga maa keensaday ma unan keensanin istiskaarka dhinacaasuu ka imaan kara waxaa ka imaan karo xagga jamaalka hadday haweentu quruxsan tahay haweenta foosha xun inay liido ay tiraahdo maarata heblo waa naag fool xun iyo kida iyo inay tiraahdo marka anwaacdaasoo dhan ayuu istiskaarku ka yimaadaa aasaaskiisuna waa kibir weeyaan lanna asukhriyatu waxaa la yidhaha waa alistihzaa'u waa jeesjees iyo kibirkaasaa loo jeeda weeyaan marka ilaahay arrintaasi wuu naga reebay bal nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim shar waxaa kuugu filan walaalkaaga muslimka inaa xaqirto oo liido ayaa shar oo dhanba kuugu filan weeyaan walaa talmizu baa layidhi lamsiga sifada labaad waxa weeye waa ceebeyn dadka muslimiinta qaarkood qaarka kale inuu ceebeeyo inaad ceebayso ama carabka ku ceebee ama ficil ku ceebee labadaba lama ogolo qofka yani lamsiga la yimaado ama hamsiga la yimaado alhamzu wallamzu labadaba yani ama ficilku ka dhacaa ama carabku maaragtay wuxuu ka dhacaa qowlku ka dhacaaye labadaba dadka sameeyo inay dad halaagsan yihiinoo rabbi sheegay weylun likulli humazatin lumaza ayuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahy bal allah wuxuu yidhi markuu ka warramayay ninkii maaragtay yani mutakabirka ahaayee nebiga calayhi salaatu wasalaam la dagaalami jiray mushrikiinta ka mid ahaa wuxuu ku tilmaamay hammaazin mashaain binamiim yani waa mid maaragta dadka xaqirid badan oo liidid badan weyaan ceebayn badan oo dadka ceebeeye weyaan marka marna lama ogolo lamsiga iyo ceebaynta qofka muslimkaa inaad ceebaysid lama rabo waxa weeye sidaa og tahay qof aan ceeb lahayn ma jiro qof aan ceeb lahayn lama arko haddii dadka ceebahooda aad adiga raacraacdo adna ilaahay subxaana wa tacaala waa kugu fadeexaynaya gurigaada dhexdiisao rabbi kugu fadeexayni markaa dadka tatabuc awraat lmuslimiin aad la timaado imaam shaafici raximah ullahu gabayadiisa waxaa ka mid ah wuxuu dhihi jiray lisaanaka laa tantiq bihi cawrata mri'in fakulluka cawraatun walinnaasi alsunu buu dhihi jiray wuxuu dhihi jiray carabkaaga cawro qof muslima ha ku sheegin ha kaga hadlin waxba ha ku dhihin maxaa yeele adoo dhan baaba wada cawro ah maxaa yeelay dadkuna carabiyay leeyihiin cawradaada adigana sidaa dadku u sheegta adna laguu fadeexayn marka waxaa la rabaa tatabuc cawraadka dadka muslimiinta in laga gaabsado walidaalika aayaddan walaa talmizuu anfusakum cabdulaahi bni cabbaas iyo mujaahid iyo saciid ibni jubayr iyo qataada iyo muqaatil ibni xayaan markay fasirayaan waxay leeyihiin laa yatcan bacdukum calaa bacdin qaarkiin qaarka kale yuusan ceebaynin leanna ilaahay wuxuu yidhi naftiinna ha ceebaynina macnaha walaalkaa markaa ceebaysa adoo naftaada ceebeeyo kalead la mid tahay weyaan adigoo kale waa naftaadii wey marka qaarkiin qaarka kale yuusan ceebaynin weyaan midda saddexaad waxa weeye waa atanaabusu bilalqaab laqabka laiskugu yeero alqaabta laiskugu yeero ayaa la yidhahda tanaabuska oo min atafaacula laga keenay oo yani min annabsi baa la yidhaahdaa oo la reebo nabsi la yidhaahdo waxaana lagu jamciyaa ambaaza lagu jamciyaa alqaabtuna waa waxaa loo jeedaa hadda waa laqabu suuq magaca naynaasta xunxunka ha iskugu wicino ha iskugu yeerina weeyaan waxa weye naynaasta loo jeedo waa midda qofka markaa ugu yeerto uu ka caroonayousan doonaynin laqabka xunka ah ha isugu wicinina walidaalika xadiid imaam axmed fii musnadihi uu ku warinaayo wuxuu nin saxaabi abujabiira la yidhaahdo ayaa wuxuu dhihi jiray fiina nasalat fii bani salima aayaddan annaga reer bani salima nagu soo degtay buu dhihi jiray annaga nagu soo degtay buu dhihi jiray walaa tanaabazu bilalqaabid annagaana loo jeedaa markaasuu yidhi nebiga ayada makuu ka yimid markuu soo hijrooday madiine buu yimid buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimid annaga nin naga mid ihi ma jiro ilaa wuxuu leeyahay ama laba magac ama saddex magacuu leeyahay oo midkii loogu yeeraba uu ka caroonayo midkii loogu yeeraba uusan rabin markii marka uu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii qof magac loogu yeero ayay saxaabada waxay leeyihiin rasuulka ilaahay oo laqabkaan ninkan waa karahsanayahay ma uu doonayo ma jecla markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waatuu magacyadooda bedelay aayaddaanna markaasay soo degtay buu odhanayaa weeyaan marka magacyada xunxunka ah oo saaxibkiisa oo qofka uusan rabin ayadana waa mamnuuc wey inaan iskugu yeerin baa la rabaa naynaasta markuu walaalkaa dhibsanayaad og tahay ha ugu yeerin magaca uu raalliga ka yahay ugu yeer waana la ka reebay maxaa yeele magacaas waa magac xun oo tusinayo laqab suuq ahoo xun wey oo tusinayo qof ilaahay u tooba keenay qof mu'min ah hadduu shalay faasiq ahaayo tooba keenay haddii uu maaragtay asagoo gaala uu soo islaamay marka kabacdi inaanay naasti xunxunkahayd bacda aliimaani wa bacda atawba loogu sii yeero sax ma aha wey waa wax la diidan yahay weeyaan marka arrintaas aayaddan uu kaga warramay allah subxana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiyey allah iyo rasuulkiisa rumeeyo laa yaskhar yousan jeesjeesin qowmun rag yaysan jeesjeesin min qowmin rag kale yayna ku jeesjeesin hadda qowmka bimacna rijaala loo jeedaa maxaa yeele waxaa tusayo haweenkii gooni baa loo saaro walaa nisaaun baa la yidhi marka qowmkan dad ma ahe waa rag baa loo jeedaa weeyaan casa waxaa la arkaa an yakuunuu inay ahaadaan kuwa lagu jeesjeesayo oo min khayran kuwa wanaag badan minhum kuwa jeesjeesa ay ka wanaag badan yihiin alla agtiisa ay uga dhow yihiina la arkaa walaa nisaaun haweenayayna jeesjeesin min nisaa'in haween kale yayna ku jeesjeesin casaa waxaa la arkaa an yakunna inay ahaadaan haweenka lagu jeesjeesayey khayran kuwa khayr badan oo wanaag badan alla agtiisa ku wanaag badan minhunna kuwaan jeesjeesaya ka wanaag badan inay yihiin baa la arka marka adiga qof ilaahay kaaga dhow inaad liiddo dembi weyna kaaga imaanayo inaad ku jeesjeesto waa shay xun weeyaan walaa talmisuu ha ceebaynina anfusakum naftiinna ha ceebaynina walaalkaa markaa ceebaysa adoo naftaada ceebeeyo kale baa laga dhigay weyaan walaa tanaabasuu ha iskugu yeerina bilalqaabi naynaasaha xunxun ka ihi oo saaxibkiisa qofka uu karagsanayo uusan jeclayn yani yaal iskugu yeerin wey ha iskugu wicinina bi'sa lismu lfusuuqu magac faasiqnimo ah ayaa baas yeeshoo xumaaday bacda aliimaani iimaanka markuu qofku la yimid dabadeed in magac faasiqnimo loogu yeero waa shay xun wey marka alismu hadda waxaa loo jeeda bimacna dikri wey in lagu sheego baa loo jeedaa magac xun in lagu sheego maxaa yeele waxay yidhaahdaan carabta waxay dhihi jirtay qofka markuu deeqsi yahay ama markuu maaragtay yahay bakhiil ou yahay waxay dhahaan fulaanun taara ismahu yani magaciisaa faafay macnaheedu waa sheegsheegiisii baa batay weyaan ama xumaana lagu sheegaa ama wanaag baa lagu sheegaa marka magacaas xun sheegitaankiisabaa xumaaday weyaan magac faasiqnimo in lagu sheego qofka mu'minka markuu soo islaamay magacii kufriga in lagu sheego markuu toobo keenay macaasida uu samayn jiray in lagu sheegaa wuxuu leeyahay waa ismulfusuuq wey marka lama ogolo marna weyaan allah wuxuu yidhi waman lam yatub dadka aanan ka soo laaban oon ka tooba keenin yacni arrimahan xunxunka akhlaaqda xunxunka aan ka soo laabanin fa ulaa'ika dadkaasi hum ayaga addaalimuuna kuwa daalimiintaa naftooda dulmiyey waa ayaga weeyaan waa kuwaas naftooday dulmiyeen maxaa yeele shay ilaahay uu ka reebay bay la yimaadeenay sameeyeen weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min aldann ina bacda aldanni imun yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyow ijtanibuu ka dheeraada ka fogaada kaiiran in badan oo min adanni malaha ka midka ah malaha ka midihii ka fogaado iskaga taga maxaa yeelay inna bacda adanni malaha qaarkiid imun dembi wey malaha qaarkiisa waa dembi wey walaa tajasasuu ha isjaajuusinina haddaa mu'miniintii tihiin walaa yaktab yuunan xamanin bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale yuusan xamanin markaasaa xanti foolxumadeedii lasii caddaynaya ayuxibbu ma jecel yahay axadukum mid idinka idinka midihii an ya'kula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno maytan walaalkiisoo maytan xaala kownihi mayta isagoo mid dhintay ah oo maydkiisa halkan yaallo hilibkiisa inuu cunaa mid idinka idinka midihi ma jecelyahay arrinkaasi wey jawaabtu waa maya wey markaasuu rabbi wuxuu yidhi fakarigtumuuhu waad nacdeen xagga tabci ahaan ayaad waxaa u nacdeen walaalkaa oo maydoo hilibkiisa halkaan yaallo inaa hilibkiisa cunto tabci ahaanaad u nacday sidaa darteed idinkana naca sharci ahaan u naca mar haddiiba aad dabcan u nacdeen sharci ahaan iyo diin ahaan u naca maxaa yeelay walaalkaa ood xamato waa adigoo hilibkiisa cunayoo kaleeto weeyaan wattaqullaaha alla ka cabsada oo waxaa uga baqdaan biimtitaali awaamirihi waijtinaabi nawaahiih wuxuu idin farood la timaadaan wuxuu idinka reebay oo aad ka hartaan inna allaha alle tawaabun alla towba aqbal badan weeye oo addoommadiisa markay soo noqdaan oo xumida ay ka soo laabtaan towbadooda mid aqbalid badan wey raxiimun haddana naxariisasho badan weeyaan allah subxaana wa tacaala oo kaiiru raxma ah weeyaan aayaddaanna waa tii shanaad ee dadka mu'miniinta sifatuliimaan loogu naadinayay waataan hore u soo marna cabdulahi bn mascuud radi allaahu canhu wuxuu dhihi jiray haddii aad maqasho allahu odhanayo yaa ayuha aladiina aamanuu aad u dhegayso maxaa yeele fainahu khayran ya'muru bihi aw sharan yanha canhu khayr khayrow ku fari ama shar buu kaa reebaya waxaa meeshaa markana la kaga reebi dhowr arrimood danniga waa naloo diidaya walaalkaaga muslimka inaad mala xun u malayso waa naloo diiday talabaad tajasuska in la isjaajuuso oo qofka aad jaajuustana waana la ka reebaya weyaan midda saddexaad in la isxantana waana la ka reebi saddexdaa arrimood ayaa aayaddaanna ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu sheegay oo dadka mu'miniinta sifaatka xunxunka ilaahay kaga reebaya weyaan waxaa loo hormariyey danniga danniga baa la yidhi ka fogaada danniga waa tuhmadow qofka waa tuhmaysa xaqiiqa ma haysa waa ittihaam wa marka haddaadba qofkan tuhmayso khayr inaad ku tuhunto ayaa lagaa rabaa ee shar inaadan ku tuhmin walaalka aadan u malaynin maxaa yeelay waxaa la wariyaa cumar bn khataab radi allahu canhu hadal aad u qiimo badan buu ohan jiro laga soo guuriyaa wuxuu dhihi jiray walaa tadnun bikalimatin kharajat min akhiika almu'mini ilaa khayran wa anta tajidu lahaa fi lkhayri maxmala adigoo walaalkaaga mu'minkaa kelimad afkiisa ka soo baxdo waxaan khayr ahayn ha ku xambaarin adoo heli karo inaad wanaag ku fasirto xumaan ha ku fasirin kelimadda afkiisa ka soo baxday wanaag baad ku fasiri kartaa adoo heli karo inaad wanaag ku fasirto xumaan ha la aadin marka sidaasoo kale baa la rabaa walaalkaa inaad khayr u malaysa baa lagaa rabaa xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan imaam buhaari imaam muslim labadaba ay soo saareen wakadalika imaam malik yani fi muwaطa uu ku soo saara xadiiu abi hurayra nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iyaakum wadanna faina adanna akdabu lxadiidi yani iska ilaaliya malaha xunka iyo idinkaan idinkala digaya maxaa yeelay faina danna malahaas xun wa akdabu lxadiid war lagu hadla midka ugu beenta badan waa isaga weeyaan waxaadan ogayn oodan xaqiiqo u haynin oo haddii lagu yidhaahdo xaqiiji caddee lagu yidhahdo aadan caddayn karaynin inaad walaalkaaga muslimka ku tuhunto marna lama oggolo weeyaan marka arrintaas waa midda koobaad midda labaad walaa tajasasuu buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala walaa tajasasuu baa layidhi tajasuska asal ahaan waxaa la yidhaahdaa sideedaba waxaa lagu ilaaqaa altajasusu yuطlaqu haaliban fi shari harta inta badan shartaa loo adeegsadaa tajasuska waxaa la yidhaahdaa waa qofka ood ceebtiisa raadiso akhbaartiisii jaajuusto oo aad cadowgii u geyso cadaawihii cadowgiisa aad u geyso qof ceebtiisa faafinayo ama dhibaayo cuyuubtiisa intaa raarraadiso aad jaajuuska ninka la yidhaahdo annaga aan dhahno laakiin jaasuusaa la yidhaahdaa annaga soomaalida jaajuusaan dhahnaa waxaa jira wax la yidhahda taxasus oo cagsigiisa ahoo jiim aan ahayna xa ah taxasuskana haalibka sida khayra loo isticmaalaa khayr sida nabiyulaahi yacquubba markii uu yidhi yuusuf iyo maarata wiilashiisa uu la hadlayay yaa baniy idhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tay'asuu min ruux illaah raadiya waa baarbaara taxasuska waa baarbaarid yacnii labadaa wiil ii baara oo ii soo raadiya xaalkooda iisoo ogaada weeyaan culammadu qaar waxay leeyihiin labadaba waa loo isticmaali karaa taxasuska iyo tajasuska labadaba maaragtay midba midka kale waa laisku bedeli karaa bay yidhaahdaan waa la isticmaalaa sharna waa loo isticmaalaa khayrna waa loo isticmaalaa labada waa loo isticmaala lanna nebiga axaadii waxaa ka sugnaatay uu leeyahay sida imaam albukhaari xadii uu warinayo nebigu wuxuu leeyahay laa tajasasuu walaa taxasasuu labadaba waa israaci labadaba shar baa loo jeedaa weeyaan taxasuska iyo tajasuska labadaba shar waa loo adeegsan karaa weeyaan mas'alada marka tajasuska la yidhaahdo qofka jaasuuska ah ee cuyuubta muslimiinta cadowga u bixiyo gaarsiiyo muxuu xukunkiisa noqonaya jaajuus waa muslimiin buu jaajuusay cadowgoodiibuu u jaajuusay oo gaaladiiiyo warkeedii gaarsiiyey famaada yakuunu xukmuhu ma la dilayaa mise lama dilaayo ma la dilayaa mise lama dilaayo culammadu waa isku khilaafaan laakiin agarka culummadu oo dadka ahlucilmiga badankoodu waxay qabaan inaanan la dilaynin inaan la dili karaynin ayay qabaan sida yani maalan uu soo guurinayo sheikh alislaam ibnu taymiya kitaabkiisa majmuucu lfataawa uu ku soo guurinayo wuxuu leeyahay yani tajasuska wuxuu leeyahay idaa tajasasa lilcaduwi cala almuslimiina cadowgii buu muslimiinta ku jaajuusay oo warkoodii gaarsiiyey wuxuu leeyahay haddii ou jaajuuso faina axmeda tawaqafa fii qatlihi imaam axmed waa ka istaagay in la dilo aniga ha la dilana ma dhahayaan la dilina madahi buu leeyahay waa ka aamusa shibuu ka yidhi laakiin wuxuu yidhi wajawaza maalikun wa bacdu alxanaabilati kabni caqiil qatlahu laakiin imaamu maalik iyo xanaabilada qaar ka mida sida ibnu caqiil oo kaleeto waxay ogolaadeen in la dilo waa la dilayaabay leeyiin jaajuuska dadka muslimiinta ah warkooda gudbiyo laakiin wuxuu yidhi wamanacahu abu xaniifa washaafici wa bacdu alxanaabila kaalqaadi abi yacla culummada sida abu xaniifaoo kale alimaam abu xaniifa wa imaamu shaafici iyo xanaabilada rag ka mida sida qaadi abu yacla oo kaleeto way manciyeen lama dili kara bay yidhahdeen lama dilaya bay leeyihin marka waxyaalaha maanta ay dadka haasatan dhallinyarada soomaalida ay ku shaqaystaanoo ninkii xafiisyada dowladda tegay loo dilaayo kab looga siinayo waa jaajuus laleeyahay naftiisii ku weynaayo wax diinta islaamku ay qabta ma aha tan labaad yaa dilayo kaba dhigba yani qowlka waa la dilay sida imaam maalig oo kale haddaanu qabanno yaa dilkiisa iska leh ma ninkii tuhmaba nin tuhmaba hadila maa la leeyahay maya waa inay meesha xukuumo salto leh oo awood leh oo daalimka madluumka uga gargaari karto oo imaam mubaayaca waa inuu jiro weeyaan haddaanan arrintaasi jirin xukumkaas tanfiid alaxkaam awliyaa lumuurka iska lehe afraad iyo jabhade iyo midna ma laha ma laha jabhad ma yeelan karto afraadna ma yeelan karto haddii yani arintaa la yidhaahdo cid walba ha disho mafsadada maanta socoto soomaaliya ka dhex socoto oo kale unbaa weligeed sii badanaysa wey ninba ninkuu ku tuhmo ilaa la yidhaahdo dowladdu u shaqeeya ha la dilo yani nafta ha la dhaafiyo yani waxaasoo kaleba imaanayo wey marka wax la ogol yahay ma aha waa in dawaabidda sharcigaa siday tahay loo adeegsado xukuumo iyo awoodba iskale arrinkaasi weeyaan tajasuskana asal ahaan waa shay muxarama wey in dadka muslimiinta isjaajuusaan waa shay xaaraama wey midda saddexaad waa hiibada wey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu reebay hiibada waa xantaa la yidhaahdaa xantana nabigaa noo fasira calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam tirmidi oo abu hurayrana uu ka warinayo ayuu nebigu noo sheego wuxuu yidhi hiibo waxaa la yidhaahdaa dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa wuxuu necab yahay inaad ku sheegta baa la yidhaahdaa waa hiiba wey wuxuu walaalkaa necab yahay inaad ku tilmaamtabaa hiiba la yidhaahdaa markaasa saxaabigu wuxuu yidhi ara'ayta in kaana fii akhii ma aquul rasuulka ilaahay bal ka warran waxa aan sheegayaba hadduu ku sugan yahay walaalkay oo run ay tahay waxa aan ku sheegayo maxaa hiiba miyay noqonaysaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi in kaana fii akhiika maa taquulu waxa aad sheegayso walaalkaa yani waxa aad leedahay hadduu ku sugan yahay faqad ikhtabtahu waad xamatay wain lam yakun fiihi maa taquulu faqad bahadtahu haddaysan waxa aad yani sheegaysana uusan ku sugnayn hiibo waaba dhaaftay buhtaana la yidhaahdaa waa masabid waa ka sii fogtahayba hiibadii wayba dhaaftay buu leeyahy waa buhtaan baa la yidhahdaa marka yani qofka wuxuu yahay ou dhibsanayo inaad ku sheegtid lama ogolo anaga hadda soomaalida qofka qiibada waxaan u naqaana qof maqan oo wax laga sheegay keliya wuxuu ku leeyahay ninkaanuu rabaa inuu qof inuu caayo buu rabaa ama dhibo oo wuxuu ku sameeye rabo markaasuu leeyahay hebel waa ila joogaa xaman mahaye markaasuu wuxuu raba ku sheega xumaan ah yani waa qiibadii lafteeda uu dhibsanayo walaalkii ma xamanayuu ku leeyahay waa maarata hebel waaba xantii lafteedii waay laanna dikruka akhaaka bimaa yakrah buu nabigu yidhi calayhi salaam walaalkaa wuxuu necabya haddaa ku sheegto waa hiibo weeyaan hiibadaas marka yani sidaad og tihiin nabigeenna aadu uga dagaalami jiray xadiidka abu daawuud fii sunanihi uu ku warinaayo xadiiu caaisha radi allahu canha nabiga iyadoo la joogto ayaa xaaskiisa safiyay wax ka sheegtay caaisha radi allahu canha markaasay tihi xasbuka min safiyata kada wa kada yani naaga haweenka markii laysla qabo waa waxbaa ka dhaxeeyo hinaasaa ka dhaxayso markaasay tihi gabadha safiyaa waxa iyo waxaas baa kaaga sugan yani kaaga filan macnaha waxay u jeedaa sida ay maaragtay ruwaaddu ku fasiraan waa gaaban tahay bay dheen waa gabar gaabanay ka wadaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi laqad qulti kalimatan low musijat bimaa'i albaxri labasajat hadal waxaa tidhi kelimad baa tidhi haddii badda yani lagu dari lahaa ay badda dhex gasho midabka baddao dhanba ay bedeli lahayd ayaad tihi buu yidhi badda dhan midabkeeda ay doorin lahayd ayaad kelimadaasa ku tihi buu yidhi marka kelimada shayga la yidhaahdo kiibada qofka walaalkaa ahoo kaa maqan ama kula jooga wuxuu dhibsanayo aad ku sheegto waxaa la yidhahda waa adoo hilibkiisa cunayo kaleeto bay la mid tahay weyan laakiin culammadu waxay ka soo reebaan arrimo baa laga reebaa waxaa laga reebaa waxyaala sharciga maslaxa raajaxa ay ku jirto ayaa kiibada laga soo reebaa culummaduna ilaa lix shay bay sheegaan oo ay ku kulmiyaan abyaad bay ku kulmiyaan sida maalan yani maaragtay sancaani oo kaleeto uu ka soo guurinayo in la yidhaahdo waxaa labadaa bayd u sameeyey yani la yidhahdo ibna abishariif la yidhaahdo ayaa labadaa bayd sameeyey wuxuu leeyahay addammu laysa bikhiibatin fii sittatin mutadallimin wamucarifin wamuxadirin walimudhirin fisqan wamustaftin waman طalaba alicaanata fii isaalati munkarin yacni qofka lix arrimood baa laga soo reebaa maalan qofka la dulmiyey oo dulmigiisa gudbinaayo qofkii ama ha jooga ama iyoysan jooginin dulmigiisa wuu sheeganaya qaadigiibuu u tegaya waxaas ugu sameeye buu leeyahay waa loo ogol yahay maxaa yeele shareecada u bannaysa waxaa ka mida qofka mucarifka qof aadan garanaynin qofkiibaa inta u tilmaamtay ma garanayo maanta dhan tilmaamaa sheegtay waa garan waaye markaas waxaa leedahay waa ninka acwarka aha ishale ninkii ilay aha ama ninkii jiiska ahaa ama ninkii gacantala ah iyo wixii lamida baad sheegi taasoo kalena waa laguu ogolya marka laakiin aadan tanqiis u sheegaynine aad u sheegayso nusqaamin aadan u sheegaynine inaad ninkan ou ku garto keliya u sheegayso waa laguu ogolya midda saddexaad waa muxadirin waxaad ka digaysaa qof dadka bidco u sheegaya waa mubtadic wey diinkoodii buu fasaadinaya axaadiid beena buu dadkii u akhrinaya waa inaad marka kaasoo kaleeto la yidhaahdaa waa kadaab waa beenlow xadiidka nebigu ku been abuurtay waa wadaac wey yacni axaadiis soo dejiyaa waa mubtadic wey dadka adoo uga digaaya inaad u sheegtid baa la rabaa waa la ogolaya lianna maslaxa raajixa ku jirto maxaa yeelay bidcadiisii iyo fisqigiisii wuxuu dadka ugu yeeraya haddii la qaato ummaddan baa ku baaba'ayso marka waa taxdiira la yidhahdaa qofka fisqiga daahirsada oo muujistana ayadana sidoo kaleeto fisqigiisa oo daahirsaday waa qiibo ma aha ilaa isagaaba la jahray oo bannaanka la joogay qofka mustaftigaana way ka reebaan maalan mas'alaa weydiinaysaa masaladii waxbay ku xiran tahay xukumkeedii inaad ogaataa rabtaa iyadoo kale waa laguu ogolaya markaasoo kale inaad sheegto qiibo ma aha midda lixaad waxa weeye waxa weeye waxaad rabtaa fisqibaa meel lagu samaynaya jiiraankaada khamraa lagu cabaa waa lagu qayilaa waxun baa lagu sameeyaa dad baa taqaanaa adigina ma suulin karaysid markaasoo kale inaad dadkii suulin karo awoodda laha inta u tagto aad sheegtoo tiraa meeshaan xumaan baa lagu hayaa waxaan waxaana lagu samayni dadkaas qiibo ma noqonayso waa maaragtay waa isaalatu munkara la yidhaahdaa munkarka zuulintiisa baad kaalmo u raadsanaysaa arrimahaasoo dhan baa yani laga soo isatnoodaa weya walidaalika imaamu nawowi raximah ullah kitaabkiisa riyaad saalixiinka masaaisha kiibada yani asnaaftaasoo dhan buu kaga soo reebaa waad ogtihiin kitaabkiisa riyaad saalixiinkeedu ku taallaa oo ku qoraya masaa'ishaas ahlucilmiga ay qabaan weeyaan marka saddexdaa arrimood waa saddex sifo oo xunxuna oo ilaahay uu naga reebay wey yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allahay rasuulkiisa rumeeyow ijtanibuu ka fogaada kaiiran in badan oo min adanni malada ka mid ah oo tuhmada ka mid ah maxaa yeelay inna bacda adanni malaha qaarkii ismun dembi wey marka adiga wax malayso xaqiijini oo xaqiiqaha ka dhigin maxaa yeelay dannigaada haddaa xaqiijiso waa ismibuu noqonaya weyaan walaa tajasasuu ha isjaajuusininoo qaarkiin qaarka kale yuusan jaajuusin oo cadowgii iyo wax lamidka ah ha isku jaajuusininoo waa dembi weynoo kabiira ah weeyaan walaa yaktab yuusan xamanin bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale yuusan xamanin ayuxibu ma jecel yahay axadukum mid idinka idinka midihi an yakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkii inuu cuno ma jecel yahay maytan oo walaalkiisoo mayta xaala kownii mayitan walaalkii oo mayd ah inuu hilibkiisa cunaahi midkiin ma jecel yahay waa maya wey allah wuxuu leeyay fakarigtumuuhu waad nacdeen يعني فكرهتموه طبعا فكره ذلك شرعا marka mar hadaad tabci ahaan u nacdeen sharci ahaan iyo diin ahaan u nacayna walaalka xamato iska ilaali weeyaan wattaqullaha alla ka baqa subhanahu wa ta'ala oo uga baqa awaamirtiisa wuxuu idin farood la timaadaan wuxuu idin ka reebo aad ka hartaan inna allaha alla tawwaabun alla tawba aqbal badan weey adoonkiisa haduu u tawba keeno soo laabto alla ka aqbalid badan weeyaan rahiimun hadana naxariis badano kathiirur rahma ah adoomadiisa ilaahay uu naxariisto maghfiro iyo wixii anfacayo dhanba uu ilaahay siiyo waa alla kathiirur rahma ah weeyaan ya ayuha الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس ددوا إنا أنك خلقناكم إذن أبورني من ذكر مد لب حقي بان إذن كأبورني وأنثى مد دك حقي بان إذن كأبورني وجعلناكم وحال إذن كيالني شعوبا شعبيا لما إذن كدقني شعبي بلشوين بان إذن كدقني ويا وقبائل قبيلوين بان إذن كدقني يبيله محان إذن كدقني لتعارفوا inaad isgarataan oo isaqoonsataan oo qofba qofka kale nasabkiisa uu ka garto qofba qofka kale raximkiisa uu ka garto ayaan idinkugu samaynay weeyaan inna akramakum kiina idinkugu qiimaha badani عند الله ألا أكتيس كان إذن كو كرامة بدن إذن كو شرفت بدني أتقاكم كين إذن كو تقوى بدن ويا كان الله كعبسك بدن أي إلهي أكتيس إذن كو كرامة بدن ويا إن الله ألي عليم أله علم لوي وشي والبكلغي أغو أدومديس كورقبه خبير هدنا قن أغو أدومديس قن توبخوس حالكودي أرمهو ذبما كورقبه ويا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آيضاس إلهي وحرنا وشيغي بني آدم كان يعني سيدا إلهي أدونك أغفر ليه oo midab walba leh oo luqooyin kala duwan leh oo yaani tabaaic kala duwan leh oo meel kala duwan degan inuu ilaahay ka keenay oo asalkooda uu yahay yaani aabba iyo hooyo laba yaani maaragtay inuu ilaahay asalkooda ka keenay yaani lab iyo dadig inay ka yimaadeen oo loo jeedo nabiyullaahi aadam iyo xaaskiisa xawa inay ka farcameen inay sidaa tahayna ilaahay quraanku noogu sheegay akthar min aaya sida suura aayada fi suurati nisa ya ayuha الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله كبق هداتين بني آدمك اللي إذنك إذنك أبوري من نفس واحدة آدم إذنك أبوري مركا كبعدنا أو أبوري زوج كيدي أو حواء أو أبوري كبعدنا تتكاس رقي الضمر إلهي أكفر به سبحانه وتعالى لحظه ضوئي لي مركا أصل كاني من ذكر وأنثى بان كان مركا قف قف أفاني كرمجره قف قف اسكو وينيسين كرمجره اسكو مدبان نحي وين أصل واحدا وذلين نحي وين ayadan marka abuurista ilaahay bay ka waramaysaa waxay sheegtay in lab iyo dadigna la ka abuuray laakiin abuurista rabbi ila afar nooc ayuu rabbi yaani khalqiga ku abuuray qudradiisa sida kaamilnimadeedana tusinayso aadam markuu ilaahay abuuray aabba iyo hooyo la'aan buu abuuray ciiddaasuu ka abuuray dhoobaduu ka abuuray حواء مركو أبوري الله سبحانه وتعالى وحوك أبوري آدم بو إلهي كأبوري بالآبك لي إلاذا لكن هو يبقى شيء على شكو قادي أو فولتي لما مجرن ويا وقيبتي لباد قيبت سدحاد والنبي الله عيسى هو يكليها على شكو قادي آب سبب النقضة للشذي سنة ما ينجرين وإله الروح لي سبب كأفوفي مريم بنت عمران رضي الله عنها أي كأفوفي ويا بلا آب آب لعام بونا بشي أسقو هو يلي وقيبت سدحاد خلقك انتو ذا صحرتان آبي هو إليه مركا أبو رستي أدم وكامل نقطة أفرتاس ويا أفرتاس ربك أبوري أرنتان إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وحال لقطسيا إلهي سبحانه وتعالى أوديس أوليهي وخلقيس سودون أو أبورستيسا إيه مارة شيء أبوره إنه يعني قدرة كاملة أوليهي الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضدوا إنا أنه خلقناكم واندن أبورنا من ذكر مد لب حقي بأنذن كأبورنا وأنثى مد ندق حقي إذن وإذن كأبورنا أو آدم يحول لوجيه وجعلناكم حائذن كيالنا شعوبا شعبيالو وقبائل قبيلوين أيام إذن كدقنا محان إذن كدقنا لتعارفوا inaad yani is-aqoonsataanoo idinka isgarataan mujarad tacaarufaa idinkaga dhigay wey in yani xayawaanka aad ka socnaataan xayawaanka ma kala yaqaano kala ma kala garanayo yani maaragtay asalkiisa iyo farciisa ma kala yaqaan hooyadiisou maaragtay yani u tegayaa dhashay waxaa weeye odagiibaa yani maaragtay ubadkii u tegayo marka xayawaankaad ka socantihiin waxaa weeye mujarad tacaarufaa laydinkugu sameeye si loo garto war nasabkaada inaad xidhiiriso qaraabadaada silaturaxim inaad la timaado inaad garatay yey nikaaxiisa kuu bannaan yahay yousan kuu bannaanayn eeddadaa waa lagaa xarimay hooyadaa waa lagaa xarimay walaashaa waa lagaa xarimay habarirtaa waa lagaa xarimay wamaa ilaa daalika yaa dhaxlaysaa oo dhaxalkiisa leedahay yaase adiku dhaxlayo inaad intaas aqoonsataan umbaa la rabaa waxa naloo abuuray ilaahay shucuub iyo qabaa'il nooga dhigay waa mujarad tacaarafu inaynu isgaranno oo keliya ayaa loo jeedaa sida imaam tirmidi fii sunanihi oo ku warinaya can abi hurayrata radi allaahu canhu wuxuu leeyahy qaala rasuulu lahi sal alay wasalam nabigeennu wuxuu yidhi taclamuuna min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum nasabkiinna waxaad ka barataan waxa aad raximkiinna ku xidhiirinaysaan oo keliya raximkiinna waxaad ku xidhiirin kartaan keliya ka barta maxaa yeelay fa inna silata araximi raximka oo la xidhiiriyaa maxabbatun fi lahli ahalkoo isjeclaada wey qaraabadii isjeclaata wey markaa xidhiiriso yani saasuu noqona masraatun fi lmaali xoolahan ilahay waa ku kordhiya marka qaraabadaadi raximkaadi iyo dadkii maarata ducafada aha masaakiinta adig kuu baahnaa ahalka kula aha aa u kaalmayso xoolahaadan ilaahay waa kuugu badinaya mansa'atun fi lafari cumrigaagana ilahay waa ku barakaynaya subxaana wa tacaala dibbuu kuugu dhigaa weya marka waxaa la rabaa litacaarafuu keliya ayaa ilaahay oo ugu talagalay weya shucuubta iyo qabaa'ilka la sheegana yani waxa weeye carabta waxay isticmaali jirtay xagga nasabka markay tirinayaan tabaqaad bay lahaan jireen tabaqada ugu sarrayso atabaqa aluulaa ugu korrayso waa shacbiga ugu korreeya tabaqatu shacbi ayaa ugu korrayso waxaa ku xiga qabiiladaa ku soo hoosayso waxaa ka sii hooseeya mid kale saddexaado cimaara la yidhaahdo waxaa maarata midda afraada albatni baa la yidhaahdaa midda saddexaad midda shanaad alfakhid baa la yidhaahdaa midda lixaadna fasiila la yidhaahdaa waa jilibka hoose weeyaan jilibka hoose meesha aad dhahnoo kale marka qaabkaasi u qaybsamaayeen maxaa yeelay shacab markaad tidhaahda qabaa'ilkii wixii ka dambeeyo dhan baa soo hoosgelay kulligoodna waa sidaas weeyaan maqsadka ilaahay oo u yeelay marka waa litacaarafu inay dadku isgartaan wey laakiin ilaahay uma yeelin in oo yani dadka qaar qaarka kale u faano looma yeelin wey in qabiil la iskugu faano anaa maarata laandheero ah iyo anaa reer hebel ah iyo maarata waxaasoo kale waa wax jaahiligii ay lahaayeen oo islaamku uu dudumiyey weeyaan lama ogola nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yacni maaragtay xadiid imaamu axmed iyo abu daawuud ay warinayaan iyo khayrkoodba oo sanad saxiixana uu ku soo saaray xadiidu xudayfa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam kullukum banuu aadama wa aadamu khuliqa min turaabin dadkoo dhan aadanay ka yimaadeen aadamna ciidduu ka yimid caradiibu carraduu ka yimid markaasuu nebigu wuxuu yidhi aadamna dhoobadaana ilaahay ka abuuray markaasuu nebigu yidhi walayantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aw layakuununna ahwanu cala allahi tacaala min aljuclaan alladii yudahdihu alkhiraa'a bianfihi wuxuu yidhi ha ka joogsadeen dadka aabbayaashood ku faanay anaa reer hebele iyo anaa awowe reer hebel ka dhashay iyo dadka ha ka istaageen haddaynan ka istaagin ilaahay agtiisa waxay kaga liidnaan badnaanayaan bahalkan doorshaanka la yidhaahda ama xaarwalwaalka dadka qaar yidhaahdaan ee xaarka sankiisa ku dilaandiliyo kaasoo kale ilahay waa kaga agtiisa waa kaga liidnaanaya lanna bahalkan qurunka ku nool yahay sooma ogidiin nebiga tashbiiha uu samaynayo ninka bahalkan doorshaanka la yidhaahdo qurunkaas buu ku dhex nool yahay waxay dhahaan dadka haddii yani odeega barafuuni wax lamida lagu shubo waa dhintaabay dhahaan carabtao dhanba iyo wanaagoo dhan baa dhibaya waa dhimanaya wakadaalika ninka qabyaaladda iyo qurunka iyo ka shaqeeyo qurunkaasu ku dhex jiraa nadaafadaa dhibaysa iyo wanaaggii iyo islaamnimadii iyo khayrkii baa dhibaya sidaa darteed bu marka waxaan xun inuu ka soo dhexbaxa uusan rabinoo sida doorshaanka xaarka ugu jiro kale qabyaaladda ugu dhex jiro doonaya marka lama ogola nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid kale imaam axmed iyo tirmidi abu daawud iyo nasaa'i ay warinaya sanadkiisuna uu saxiix yahay xadiid ubay ibni kacbin wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa ra'aytum arajula yatacazaa bicazaa'i aljaahiliya faaciduuhu bihani abiihi walaa takanuhu haddaad aragtaan mid yani jaahiligii waxay ku dhaqmi jireen yaa reer hebelahey iyo waa waray odhanay haddaa aragtaan qofkaasoo kale haddii aad aragtaan fa aciduuhu bihani abiihi aabbihii dakarkiisa qaniinsiiya oo waxaad tidhaahdaa cuddahana abiika dheh aabbaha dakarkiisii qaniin dheh maarata buuriyadii aabbaha qaniin walaa takanu buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa kunyaha u samaynine tasriixiya bahalkaa magaciisa inta sheegtaan af maarata qaniin dhaha aabbaha alaabtiisa qaniin dhaha buu leeyahay yani saasoo kale kunyaha xataa u samaynanina marka halkaas ayuu nabigeenna gaarsiiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ama miisaanka islaamka uu leeyahay waxa way ilaahay baa noo sheegay ina akramakum cind allahi itqaakum dadkuma sinna waa kala sarreeyaan laakiin qabiil laguma kala sarreeyo iyo qabyaalad iyo nasab laguma kala sarreeyo waxaa lagu kala sarreeya waa maxay waa miisaanka ilaahay waa taqwada wey ina akramakum cind allahi atqaakum xadiid imaam lbukhaari uu warina xadiid abi hurayra ayaa wuxuu leeyahay nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayu nnaasi akram dadka yaa ugu qiimo badan oo ugu fiican ayay carab yani saxaabadii ama dad markaa islaamkooda ku cusub ayaa weydiiyey markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam akramuhum cinda allaahi atqaahum alla agtii kan ugu qiimaha badan waa midka ugu taqwada badan wey markaasay dhaheen laysa can haada nasaluk taa maaha waxaan ku weydiinayno yani taa kuma aanna weydiinina yidhahdeen nebiga adigoon jawaab uusan ka sugin ayuu haddana wuxuu yidhi faakramu nnaasi yuusufu nabiyullaahi ibnu nabiyillaahi ibnu nabiyillaahi ibnu khaliilillaah dadka midka ugu qiimaha badan waa nabiyulaahi yuusuf maxaa yeele isagu nebi buu ahaa aabbihii nebi buu ahaayo waa yacquub awowgii nebi buu ahaayo waa isxaaq awowgiisna waa khaliiluraxmaan oo nabiyulahi ibraahiima dadka isagaa ugu qiimo badan buu markaasay dhaheen laysa can hada nasaluk maaha taa waxaan ku weydiinayna markaasuu nebigu u soo noqdou yidhi facan macaadini alcarabi tas'aluunii ma waxaa rabtaan usuusha iyo qabiilka ay carab kale leedahay baad i weydiinaysaan miya markaasay dhaheen haa ayadaan ku su'aalaynaa noo kale sheeg qabiilkee ugu fiican qabaa'ilkiya ugu fiican markaasuu nebigu u soo gaabiyoo yidhi fakhiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faqhu markaad jaahiliga ku jirteen qabiilkii ugu khayrka badnaa dadka ugu wanaagsanaa oo dadka ay ammaanka ka heli jireen dadka aan leyn jirin masaakiinta u gargaari jiray yani martida qiimayn jiray jiiraanka qiimo agtiisa oo ku lahaa dhaqanka fiican dadkii lahaa markay jaahiliga ahaayeen markii la soo islaamana ayagaa ugu khayr badan buu yidhi hadday diinka fahmaan waa taa weeyaan marka qiimaha waxaa loo jeedaa ay dadka ku kala qiimo badan yihiin waxa weeyaan waa taqwada ilaahay miisaanka ilaahay kaa weeyaan waxyaalo dhaqan hadda soomaalida ay dhaqan ka dhigataa jirto oo xun nimayow aad ha la iskaga ilaaliyo dadkan aan la degannahay dad badan oo muslimiina ka wada buuxo soomaalida waxaa moodaa ayagu inay cadcad yihiin dadkaana waxay yidhahdeen madowga balee madow adu ma caddahay ma nin cad baa tahay markaa madow leedahay ma cadid adiga laftaada maxaa u tanqiisinaysaa waa calaa sabiili tanqiisa u leeyahay marka waa khalad waa in la yidhaahdo yani magaca dadka magaca u leeyahay ku dhaha marka iyada lafteeda waxay ka mid tahay liidnimadii qofka oo la liidaya bay ka mid tahay weyaan arrintaas marka ilaahay subxaana watacaala ahlaaqda fiicanoo lagu kala sarreeyo inay tan tahay buu noo sheega weyaan yaa ayuha annaasu dadow inna annagaa khalaqnaakum idin abuurnay min dakarin wa unfa lab iyo dhadig mid lab iyo mid dhadiga ayaan xaggiisa idinka abuurnay wajacalnaakum waxaanu idinka yeelnay shucuuban shacbiyaala baan idinka yeelnay wa qabaa'ila qabiilooyin baan idinka yeelnay litacaarafuu inaad isgarataan marka qabiilka qofka inuu sheegto ou yidhaahdo aniga reer hebel baan ahay ceeb kuma jirto maxaa yeele waa nasabkaagii wey reer hebelaan aan reer hebelaan ka sii ahay wax ceeboo ku jira ma laha waxa la diidaya waa qabyaaladda wa marka annaga ma kala farqinno qabyaalad iyo qabiil lama kala yaqin qabiilka waa ogolyaha islaamka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu jihaadka gelayo qabiil qabiil buu raayada ugu dhiibi jiray nin walba calanka inta loo dhiibaa laleeyahay reer bani fulaan xaggay ka dagaalamayaan reer bani fulaan xaggay ka dagaalamayaan baa la siin jiray saxaabada laftooda qabiilkooda ku abtirsado abu hurayra waxaa la yidhaha abu hurayra dowsi baa la yidhahdaa dows waa qabiil waa waa u nisbo sheegtay waxaa la yidhaahdaa yani abudar alkhifaari baa la odhanaya abu dar alkhifaari waa qabiilkiisa lagu nisbaynaya nabigeena la yiraahdo annabiy alhashimiy alqurashiy baa la yiraahda reer bani haashim way reer quraysh buu ka siiyay marka qofka inuu reer hebel baan ha yiraahdo ma wax la diiday waxa la diidaya waxa weeye qabyaalada aad wax ku dhibayso ood ku xumaynayso weeye ma ahan qabiilka waxa la diidayo maxaa yeelay qabiilka ilaahay baa noo sheegay subxaana wa tacaala weeye wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila idinka yeelnay litacaarafuu inaad isgarataanaan idinkaga yeelnay ina akramakum idinka kiina idinkugu qiimaha badan cinda allahi alla agtii adqaakum kiina idinkugu taqwada badan alla ka cabsiga badan weeye ina allaha alle caliimun allihii cilmi la weeye shay walba kulligii og oo khabiirun haddana gun ogoo shay addoommadiisa guntooda hoose ka warqabo weeye qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna qaalat alacraabu reebaadiyihii waxay yidhaahdeen oo carabta ka mid ahaa aamannaa ilaahay baan rumaynay qul waxaa tidhaa nabiyulaahi muxamadow lam tu'minuu ma eednan rumaynin iimaan dhaba lama eednan imaan walaakinse quuluu iraahda aslamnaa waan hogaansannay iraahda aamannaa ha dhihinine aslamnaa iraahda wlammaa yadkhul liimaanu iimaankii weli ma uusan gelin fii quluubikum laabihiinna dhexdooda ma uusan gelin marka ha dhihinina aamanna wain tuiicu llaha allah haddaa aeecdaan warasuulahu rasuulkiisa aad ateecdaan laa yalidkum allah idinka nustaamin maayo min acmaalikum acmaasha aad samaysateen oo khayrka ah shayan waxba sawaabteeda idinka nustaamin maayo ayadoo kaamiloo idin siin wey ina allaha alleh hafuurun allihii dembidhaaf badan weeye raxiimun haddana naxariisto addoommadiisa u naxariisto weeye aayaddan yani waxa weeye laba macno bay mufasiriintu ku fasiraan maxay tahay dadkan iimaankana loo diiday islaamnimadana loo ogolaaday laba macno un baanu ka soo qaadanaynaa oo mufasiriintu ay ku fasiraan macnaha koobaad waxa weeye imaamu albukhaari waman tabicahu min alculamaa'i ayaa ku fasiraya waxaa loo jeedaa iimaankan dadkan loo diiday waxa weeye waa iimaanka sharciga oo saxiixa ah iimaankii saxiixa ahae sharciga ah ayaa loo diiday islaamnimada loo sugay oo aslamnaa la leeyahayna waxaa loo jeedaa islaamnimadaa la sugay waxaa loo jeedaa waa alislaamka luawiga baa loo jeedaa alislaamu luawiyu baa la yidhaahdaa oo ah alistislaamu waalinqiyaadu biljawaarixi duuna alqalbi yacni hoggaansanka daahirka ah oo carabkana islaamka ay kaga dhawaaqaan daahirkiina muslimiinta ay kamid ka tirsan yihiin laakiin qalbiga aanan ahayn kaasaa loo jeeda marka ilaahay wuu yaqaanaa addoommadiisa wuu garani macnahaasna kuwa loo jeedo waa kuwa munaafiqiinta ahaa loo jeedaa macnahaasay ku fasiraya munaafiqiinta daahirka islaamka muslimiinta ay ka mid yihiin islaam bay daahirsanayaan muslimiintii bay ka mid yihiin laakiin xagga qalbiga kufaaray ka yihiin macnahaas marka waxa weeye reebaadiyahaas munaafiqiinta ah ayaa waxay yidhahdeen aamanna ilaahay baan rumaynay markaasaa la yidhi lam tu'minuu ma ednan rumaynin walaakin quuluu aslamna islaamkaas daahirkaa waa hoggaansanay dhaha macnaha koobaad waa macnahaas wey macnaha labaad waxaa ku fasirayo a'immo aad u tiro badan ayaa ku fasirayso sida cabdulahi bni cabbaas ibraahim annakhaci qataadat ibni dacaama ibnu jariir itabarina macnahaas dambe u dooranaya in la yidhaahdo iimaanka yacni loo diidan yahay waa waxa weeye waa nafyu kamaali liimaan iimaan dhammaystiran aan leenahay ayaa loo diidan yahay islaamnimada loo sugayana waa islaamkii yani maaragtay islaamnimadiiba loo sugaya waxaa la leeyahay iimaan kaamil ah oo dhammaystiran ma ednan gaarin mar dhow baad soo islaamteen weli iimaanka qalbigiinnii ma uunan ku degin laakiin muslimiin baa tihiin sidaa darteed darajo ednan lahayn ha sheeganina dadkaa marka waxaa loo jeedaaye ma aha dad munaafiqiinahee waa dad muslimiin ah laakiin darajo aysan lahayn ay sheegteen canaana looga dhigayaa la leeyahay iimaankii kaamilkaa ma ednan gaarine muslimiin baa tihiine muslimiinaan nahay dhah labadaa macnoba mufasiriintu ay ku fasiraan waana laba macnoo wanaagsan weeyaan qaalat alacraabu reebaadiyihii waxay yidhaahdeen aamannaa ilaahay baan rumaynay oo mu'miniinaan nahay qul waxaa tira nabiyulaahi muxamed oo adoo hadalkaa ka jawaabayo lam tu'minuu ma ednan rumaynin walaakinse quuluu iraahda aslamna waanu hogaansannay dhaha hadday munaafiqiintii tahay iyo hadday muslimiintii aan darajat liimaan kaamila gaarinba walammaa yadkhul liimaanu iimaankii ma uunan gelin weli fii quluubikum laabihiinna ma uusan gelin laakiin muslimiinta waa la rajaynayaa inuu iimaanka qalbigooda bashaashatliimaan ay dhehdo waa la rajaynaya wy wain tutiicu allaha allah haddii aad ateecdaan ood amarkiisa yani u hoggaansantaan wuxuu idin fara aad qaadataan wuxuu idinka reeba aad ka hartaan warasuulahu rasuulkiisana aad adeecdaan laa yalidkum allah nusqaamin maayo min acmaalikum acmaashiinna shay-an waxba ka nusqaamin maayo wixii aad samaysateen sawaabteedu kaamila buu idin siinaya allah waa idiin dhammaystiri wey waa aayadda wamaa alatnaahu min camalihi min shayin oo kale weeyaan bay la mid tahay marka idinka nusqaamin mayno waa idiin kaamil yeelaynaa wey ina allaha alle hafuurun allihii dembidhaaf badan wey raxiimun haddana naxariista weeyaan haddaba iimaanka ay sheegteen oo la yidhi darajadaas ma eedna gaarin dadka muminiinta dhabta ahi waa kuwe inama almuminuuna muminiinta dhabta ahi waxa weeye un aladiina kuwii aamanuu rumeeyey bilaahi allah rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyey uma markay rumeeyeenna lam yartaabuu aanan shakinin shaki marna uusan qalbigooda soo gelin weya haddana wajaahaduu jihaaday oo dagaalamay biamwaalihim xoolahooda ku dagaalamay wa anfusihim naftoodii ku dagaalamay nafafyaalkoodii fii sabiil illaah ilaahay jidkiisa yani maaragtay ku dagaalamay weeyaan fii sabiil illaahi macnaha litakuuna kalimatullahi iyo alculya kelimadda alle inay kor noqoto dartay u dagaalamay maalkoodii ku bixiyey naftoodina sidaa ku waayey ku dagaalamay wey ulaa'ika dadkaasi hum ayaga assaadiquuna kuwa runta sheegay fii qowlihim aamanna hadalka ay aamanaa yidhaahdaan kuwa runta ka sheegay waa kuwaasi weeyaan aayaddan saddex sifaba muminiinta ilaahay ugu sheegay subxaana wa tacaala ta koobaad waxa weeye altasdiiqu aljaazimu biاllahi wa rasuulih yacni rumayn dhab ah oo allah iyo rasuulkiisa la rumeeyo tan labaad waxa weeye cadamu shaki walirtiyaab wax shakiyo iimaankooda galay lama arko weeye tan saddexaadna waxa weeye aljihaadu binnafsi walmaal nafta iyo maalka oy cadowgii kufaarta kula dagaalamayn baa loo jeedaa wey dadkaas waa dadka iimaankooda runta ka sheegay laakiin idinka ma ahan acraabtiinna weeye inama almu'minuuna mu'miniintu un waxa weeye aladiina kuwii aamanuu billaahi alla rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyey uma markaa kabacdina lam yartaabuu aanan shakininoo qalbigooda marna iimaankooda wax shakiya uusan gelin wajaahaduu dagaalamay biamwaalihim maalkooda iyo wa anfusihimba fii sabiilillahi alla jidkiisa kelimada alla bas inay kor noqotay u dagaalamayaan qarad kale u dagaalamayaan ma jiro ulaaika kuwaas hum ayaga asaadiquuna kuwa ranta sheegay fii qowlihim aamanaa hadalka ay yidhaahdeen kuwa ka run sheega weeyaan قل أتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم قل وحتى النبي الله محمد أتعلمون الله الله مياد بريسا بدينكم أي بإيمانكم إيمانكين مياد إلهي بريسا markaad leedihiin aamanna ma ilaahay baad iimaankiinna qalbiga wixii ku jira u sheegaysaa wallaahu allahna yaclamu allaha og ow yahay maa fi samaawaati samadaha dhexdooda waxa ku sugan wamaa fi lardi dhulka dhexdiisa waxa ku sugan allah cilmiga kule ow yahay miyaa idinka hada diinkiinni baraysa waa idinka ogyahay qalbigiinnu ilaahay ka warqabaa weeye wallaahu alleh caliimun allihii og weeye bikulli shayin shay kasta kulligiibuu og yahayo laa takhfaa calayhi midqaalu daratin fi samaawaati walaa fi lard samaawaadkii ardada wax qadarka dara oo asqaru shay ah shay kan ugu yara ilaahay kama qarsoono subxaana wa tacaala weeyaan marka qul atucallimuuna allaha bidiinikum diinka halkan waxaa loo jeedaa waa bimacna aliimaan diinkan hadda loo jeedo waa iimaankiinnii wey sababta yani markii nebilaahi muxamed oo xadiidkii jibriil oo u yimidoo baray oo weydiiyo yidhi islaamka iiga waran oo uga warramay nebiga iimaanka iiga waran oo uga warramay ixsaanka iiga waran markuu uga warramay wuxuu nebigu markuu jibriil tegay wuxuu yidhi haada jibriilu yucallimukum diinakum waa jibriil oo diinkiinni iyo iimaankiinni idin barayo bimacnaa iimaanakum idin barayo weyaan marka diinkan iimaanka loo jeeda markay yidhaahdeen yani maaragtay muminiinaan nahay allah baa qalbigiinna ka warqabaa laleeyahy allamaa u sheegaysaan wey qul waxaa tidhi atucallimuuna allah alla miyaad baraysaan ood u ogeysiinaysaan ood u sheegaysaan bidiinikum iimaankiinna miyaad u sheegaysaan wallaahu ayadoo wallaahu allahna yaclamu alla og ow yahay maa fi samaawaati wamaa fi lard samadahay ardada dhexdooda waxa ku sugan oo makhluuqaad oo dhan oo ka warqabo wallaahu alle caliimun allihii og wey bikulli shayin shay kasta kulligii alla og wey markaa leedihiin aamanna nooc taskiya ku jirta wey marka ha is ammaanina wey falaa tusakuu anfusakum huwa aclam biman ittaqa taasoo kale bay la mid tahay wey yamunuuna calayka an aslamuu yamunuuna way kugu galladaysanayaan yamunuuna calayka adiga ayay kugu galladaysanayaan nabiyulaahi muxamedo an aslamuu bian aslamuu inay islaameen ayay adiga kugu galladaysanayaan reebaadiyihii wey qul waxaa tidhaahdaa adoo u jawaabayo manigooda ka jawaabayo laa tamunuu calaya islaamakum laa tamunuu ha igu galladaysanina calaya aniga islaamakum islaamnimadiinni aniga ha igu galladaysanina bal iska dhaafina anay ugu galladaysataan allah baa yamunu galladayanayo calaykum idinka dushiinna idinku galladayanayo an hadaakum lian hadaakum inuu idin hanuuniyey liliimaani iimaanka idinku hanuuniyey in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo fii qowlikum aamanna aad tidhaahdeen kuwa ku run sheegaya haddaad tidhaahdeen haddaad tihiin allah baa subxaanahu watacaala manna idinku leh hadalkaa ku dheh baa la leeyahy lanna yani waxay yidhahdeen reebaadiyaha oo acraabta ah qolooyin ka mida intay nebiga u yimaadaan markuu ilaahay guushiisiiyo quraysh uu ka adkaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay dhihi jireen yani nabi maxamedo waanu ku soo raacnay waan annaga dadkii o dhan baan kuu keennay addoommadii iyo kulli waa kuu nimid annaguna intaan jaahiliga ahayn kulama aanan dagaalamin ree bani fulaan iyo ree bani fulaan waa kula dirireen annaguna mu'miniinaan nahay waxaasay yidhaahdeen markaasaa la leey maanaa islaamnimadiinna igu galladaysanaysa islaamnimada aday wax kuu tariya nebiga waxaad u tartay ma aha calayhi salaatu wasalaam weeye yamunuuna calayka adiga ayay kugu galladaysanayaan dushaada an aslamuu bian aslamuu inay islaameen oo muslimiinaan nahay bayba gallad kaaga dhiganaya qul waxaa tidha laa tamunuu calaya aniga ha igu galladaysanina islaamakum islaamnimadiinna aniga waxa ii tarteen lama arko idinka naftiinna wax u tar islaamnimada nafcigeeda adiga uma kuu soo noqon oo aakhara cadaabka ilaahay kaga badbaadaya weyaan bal illaahu allah baa bal iska dhaaf ina aniga yani igu galladaysataan allaahu allah baa yamunu galladaysan calaykum dushiinna idinku galladaysanay muxuu idinku galladaysani an hadaakum lian hadaakum inuu idin hanuuniyey allah liliimaani iimaanka idinku hanuuniyeyo rabbi idinku galladaysani in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya walidaalika saxaabada ridwaanulahi calayhim aswatu xunayn markii uu nabiga yani uu ku duulay yani mushrikiintii uu ka adkaaday oo khanaa'imkii uu qaybiyey ree ansaar arrintii way ka xanaaqeen quraysh dadkooda mardhow soo islaamay tulaqada ahaabuu nebiga xoolo siiyey si islaamnimada loogu soo dumo markaasay yani markay arintii arrinta ka hinaaseen xoogaa ka xumaadeen buu nebiga gooni hal igu kulmiyey yidhi ansaar markaasuu la hadlay marka hadalladuu ku yidhi waxaa ka mid ahaa yaa macshara alansaar alam ajidkum dullaala fahadaakum allahu bi nabigeenna ku galladaysanaya idinkoo baadiyoo dhunsansoo idiinma imaan idinma helin oo ilaahay sababtayda uu idinku hanuuniyey wa kuntum mutafariqiina faallafakum allahu bii dad kala tagsanoo islaayo oo dagaalamaad ahaydeen aniga sababteeda u ilahay iskugu kiin keenay oo mid iskaga kiindhigay weyaan wa kuntum caalatan faahnaakum allahu bii fuqaraad ahaydeen intaanan idiin imaan allahna markaan idiin imid buu xoolo idin siiyo akhniye aad noqoteen marka waxa weeye saxaabada ridwaanullaahi calayhim kelimad kasta markuu nebigu yidhaahdo waxay dhihi jireen allahu warasuuluhu aman allah iyo rasuulkiisa gallad iyo ammaan leh ayay ohan jireen weyaan marka diinkooda iyo islaamnimaduu rabbi ku hanuuniyey inuu ilaahay leeyahay bay garanayeen weyaan in kuntum saadiqiina haddaad tihin kuwa run sheegayo oo aad qowlkiinna aamanna aad tidhaahdeen haddaad ku run sheegaysaan allah ayaa manna idinku leh weyaan in allaha alle yaclamu wuu og yahay hayba asamaawaati waalardi samadaha iyo ardada waxa ku maqan allah cilmibuu u leeyahay weyaan wallaahu alle basiirun allihii arka weye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan allah cilmibuu u leeyahay waa arkaa wuu ka warqaba sawaaun minkum man asara alqawla waman jahara bihi waman huwa mustakfin bileyli وصارب بالنهار وإذن أقيها وأنا إذن أبا المرنة يا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد